munaasabada lahak bandhigaya dhalinyaro barate xirfado shara duwan ayaa waliba ayeen geeg kudhiiday magaalada tabaydhaba munaasabadaasi waliba isku kaaliday islamarkaasna dhallinyaradaasi iyo qalin jibiyeen xirfadaha shara duwan sida combyuter engineering iyo saaso kale koronto mana kumarnig iyo cilaanka oo inta badanyoon baradaayeen gabro munaasabada waliba isku ka hadliday wasaaradda dhallinyarada ee isbartiska dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adda soonsa waliba niyo geeg kudhiiday hotel horyaal ee magaalada tanbaydhaba haddaba mas-uuliyiinta shala duwan iyo ku hadaleen yaa waliba midhasay iyo kugu- iyo gubaabiyeen dhallinyaradii barada xirfidyaa walibana iyo sheegeen inay dhallinyarada iyo muddo handhabar adeegeen sidii ku barad lahay xirfadun shala duwan xaflad sida kutib mashruuc nigirmooke kafidi oo lafkiraaye maarag abalmariyaaye dhallinyaradii ku aflaxde mashruucan awalan wali salaameen dhammaan qaybgalayaalka oo horeegan hogaansidii ninka aan sanay magaalada agaatimaha wasaaradda dhalinyarada isboortiska iyo dhammaan dhalinyaradii mashruuca ku qeyb qaadatay oo waqti dheerna geliyay iyo wariyaalka dhamaantiyo oo warbixin koobasiin kusiiyahay evensos iyo waliya gobadaas iyo waliya integrita madal kutaba mashruuca hay-adun bayada akhraasay guud ahaan nineteen forty three ilaa ilagaasi dhaatuna adduunka ka shaqeysay boqol soddon iyo shan waddan iyaga ku shaqeysa adduunyada eh soomaaliya kumadeeta soomaaliya waliya koytay kun sagaaqol siyeetin iyo afarti ilaa haddana maalinta muqban xaruntii adduunyada muqdisho saasoo kale wali xarun badan kaleta somaliland hargeysa berbere shiiq baydhabo wali xaga dhigtay labada kun iyo siyeedkii mashruucan hay-ado kale oo bilowday labada kun iyo siyeedkii lagu dhebisos مشروع بايلوت بروجكت ايضا سهل انها جبنا الحمد لله الى المشروع اوشن الى هي بدايه بيدو بيدو لما كانت تجي قد جود من دي سور رون بطور رون ان ابل ساسوكات ان هيكون تبر من هيدا كده وجود ده ولا قواص الفكره سي وضع حل انغا لو عملتها بدكو برشده تي ولا بدل كو wali inta badan haddana ku reebana walahi waa hand out dadka galanta horsadaan in wala siiyo maalin kasta wala siiyo wali ku fikirayaan mashruucyada inay nagada mashruucyo oo dadku waa qabsado koraan horandar yar korno iska filnaashin diidaya labada mashruuc ee adduunyada caanka ah tawal waaya mashruuca danta kuwada fsb yaro ama xoojinta qoysaska danta yar ee dhallinyaradii oo sana kuwajii fadhi lakadee sii fadhi horumar kan la maado isuuna walahayana family based care oo wantay owlaada yaryar oon awooda waalidiintii ama agoombo waalid magaalo ama waalidkii baqaba waalidkii baba jirin ama waalan ama boose wadnay obolkor salka daryeele daryaalka naftiis ma ah daryaal oo walahay siyaasugtaway xaqiiqdii walahay taa mashruucyo badan oo walahay iskoolaad owlaadii xarayg iyo ogowgeyn ama lamasin silsil lagu wareejiy heerka geersidi waa heer jaamacadeed oon hayn wadanka gudaashi lanalalankiiba fursadaas heer dadka dalalka baradaha ee maraykanka south africa kenya uganda adduunyada jaamacadada kuwada baradaha oo nasiiban heerka markuu hay-adan iyadan guduud hay-ado emergency programs ku shaqeeyo inta badan waa developmental projects wadaasi ma ogol inay sanad iyo bibilowdi oo mashruuc yaryar xanuun wada laakiin hoba tabarta koydo dhibaato wadankii ku jira howlo caafimaadaha kuna baydhabo caanka anama soos muqdisho caanka eeta koo business ya ama hooliya laga talagalay oo ha-adalan suubi asal ahaan maya waa laakiin injeetay baahidii dhibkii jari aawidiya inay ku jawaabta hooliya leta hoolitan camal ewa laakiin inik meela hubaado hadafkeeda meela deersii meela deersi is hormasweed alxamdulillah geeg kole faraxsanaan dhallinyaradu maalintii la bilaabay howlaha xafidda wasirsiina qorahayki iyo geedka isbedel muhiim kuma wado taasoo rajeeyana inay dhallinyaro badan kalena ku sii faa'iidaysadaan xaqiiqii mashruuca mahay mashruuca bulshayada iyo soo sasheedile ee garabka weyn iyo fursadda weyn waa la siiyey wasaaradda iyadan ukumaha nagaala bilow ilaa iyo dhammaan iyadan kala shaqeeyeen marxaladkaas una maraaraan niyacaawiyahay markaas caqabad koytoon mashruuc dhawada caqabad koytoon xaqiiqdii maalintoo garabkaan managal iyadan inta faraxsanin hatada geedka agaasimidniyo fadi iyo dhalinyaradii mashruucii maalinta kadambowda niyad haynayay ama xaqiiqdii fairwatch iyo suuq yahay dhalinyaradii mashruucan tale markaadadoo xaqiiqdii mashruucan madid la harkeedsan oo dhalinyarada wali barbar dareeray ama dhibil dareeray qayb kumida wadadka dhaqaala ka siyaaya insha allah waa sheekh buuli aragahay oo dowla gudoomiye ah saasoo kale walaalkii aragahay oo ninkood bii doonaan maduun bilaabanayni adtahay mashruucan waayo siisii ogdiin intii waqti habloon yahay dad walaynus yahay waysa xisaabtan ma ii baasdeeyeen kasi walha gude iyadan adkaayta unoo shaqaalaga ee mabri adkaayta inan walaashay macquulin naga dadweynaha isku dhaafa borsho laakiin alxamdulilah bee wala guulaysiday ini mashruucii afartii xaafadoo laga abuuray dadkii deeta laga abuuray akawnaday fuliyey akawnaday baasido geetiyoba maamulahayaan xafiis xaafadeediyo leyin baasida akawntaka nagaan bilifadlan tumandoorarka nago haddaba baasidi deetiisu dhammaay marlamaad olifadoosan qaadahay ismis aamin hoolisilimitalka indare mashruuca noocan ee xaqiiqii etoobiya ee kufaa'idi dadkii oo c b o nooca madalan asaas etoobiya oo yoo yiri lamaataasi geekole marahayaan saddex milyan afar milyan shan milyan iyo bajet ayaa ka shaqeeyahaya mashruucyadii fulyahay alaga diidow marka hamigaana ay yaraanay qof kolikii inta markastaba hamjeey hob aragtida gaabanta midada ka egdalay adin walaaga dhafulay warkaagaas laakiin hobada hamiga eedan fogya wal inaad jeerti raacsan wal ku faa'iidee mashruucan soos markastaba diyaaran hata ini haan hata wedna ihaan matariyahayna insha allah way dooran markasta garansiga xuseen mashruucan mahayn mashruucuna galkuwedni awooda una lahayn lahay inuuna dadka ka tababarna si wala qabsada lahayn tusiin iyo awooda inuu qabsada korana xirfadii iyo nay walay management hay inuuna ka bar alxamdulilah ila guulisay arko mashruucan taas aawidee hadoo la fursad helayni qaybtiis lama bilaawno awal afar xaafadooda haydii inaasan afar kale taageergarayno badan hobale insha allah in dhalinyaro kale waxaan ku sii badan in deegaano kale basii deeran haddana degmooyinku kale kudurku bilaawni elbert saasoo kale diinsor saasoo kale the same project oo qaabka madashaysan shaqeeyo inkasta degmooyinkaas konton konton lay xireen baydhowna sidii laba boqol qoysahayaan in boqol iyo konton dhalinyaro haddana koob noocaasay rigahayn insha allah balhado ay muhiimad wali waaya si ummadda walan qobsada lahayd iyo iska filnaashin deera lahayd hogeekala waa boqol kun doolar kasii lakiin xisaabtan galku bahayana maragaas lankan seembiga la weydiiyey laakiin tan hobo is xisaabtan ma koydi alxamdulillah iyada insha qaybti dad badanaan horumarka deeri wala ka koreha lamadii boqol oo qoys oo beesa la sii geeka wala mala ee yarto ilaahay naxariista dhimati ilaa ku wala halaayo ma inta kala shaqadeeda wadadaan qofkii oo lalaab laka aragayna awal babla ku taxdiri isku siiw mahayna bahalla waa damiina layi maxkamada melkusaayxaas boolisa melkusaayaxe damiinka damiin shaksi mee damiinul maal waaye huwa laguwaaybaas isi gude si walaabnay halawn iyadan ku taxdirnay marka mashruucan wali waa mashruuc oo id xaqiiqii dhalinyarada naftiya caawi qoyski caawi qoyska oo dheer lagu koobanya waa oo aadi awki iyo owlaadi ma higi dhalinyara markuu dhalinyarada dhiisha lagu caawiya xirfado lagu baraay qoyskii dhiisha lagu caawiya inay dhaqaalaha si fursadun ka siiyo marka alxamdulilah wali halkore mashruucan hay-ad badan haatan oo qaad modelkan ee qaabka mashruuca unful yaari iyo ambogeen ran ka deeshi mudanyi taasoo kale maamulka degmada gobol iyadan ay kula shaqeeyaan si dardarka la faday waayo c b o yadu wala baahan registration in la sii aqoonsi lansoobi xafiisyada nogu ogolaada tii oo dhan oo saboortan idinka maamulka jaray khaasatan wasaaradda edmisn iyo xaqiiqdii ninka suurta gale marka warkamaka dheeradow إلى المهندسين السلام عليكم ورحمة الله
مسؤولين تشتغلوا الأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام عندكم مثل هاي فكرة يا رب بدودك معلم أنكم مثل ما يدي الله كشاكي أو برسالك برنامج مهدر أنه كشاكي هاي خيطان كلها إي ولا أمر intaan xasuulin intaan ku hadal ana waxaa iskuroog iyo may aragaynin soos iyo xaafado isla socdo oy wacyigelin xaafado kuwad barmihaayan dadku un ku darnaayan xaafadda kanina ma jaro geed beesi jarta beese u qiibiyahay wala jaro maya una barnaamij waxbarasho ee waa la sheegahayo ogaw nabadaan hatiirdeen dhalinyarada qaar ay ahayn meelaasanin dadkee wareysanisos iyo mas-uuliyiinta xaafisku jiran dowlawada ma jira barnaamij kuma jira waxbarasho oo dadku walna ka baraw mankii walanka saan walna baraw ilaa iyo heer la deersiyaw walbarasho shileegeele amase walbarashada uleje wala jiro beesi jabteeno kulleyna beedhaw aragnahi boono la qiimeeyey kaaba la qiimeey waa kasi jiraan maamay aw saabu malahay majabto walaalka bare waylaka bara yaknax fiyaasu adigo xasaaraas heer midig deertii adsugnaashada samaysa markaas kabacda yaa wacyigelinta ku qayb galnay sifaylawna nin sheegay qaadanay anima nasiib muwaladee dhalinyaradii wacyigelintaas kufaydaysiisa nasiib muwaladee maydii badiy codseedii badiga waxbarashada walianadanayay oo kombyuutarka ahaay markaas kubacda codsigee ilahay ku jawaabay meel yeelayay imtixaana galaasa imtixaan mudaalgala kubacda oo imtixaangaar kabaasta way ka ogolaadeen kombyuutarka oo laakiin imtixaangaarkadiida isku baasa lagali kufaydaysadee waayahay imtixaankeesidii ka gali ilaahay ameeshay aimboodi imtixaanka kaguuleysidii waywadima ijey iskoole iskoole gadho kuwi suudu garwaas garwaasa ijey meela lix bilood ay tababaraaye lix bilood muddo ay tababari meelalenayin kuroogneed hore laysii wadi maylayga daray laba bilood oo qaabto lahay baraaysa weerahanti hadmeera layga dari kabacdi waayay wadi xaruntadi lahay kanari barnaamijkoodeeriye laakiin haga gaabiye haga barnamij baradawleere qalabkii oo ku mudeena laysiiyey oo kooba combyuutar brintisheen warqadoosheen qadiis xataa maku hilmaamo maali warqadood ku hooday diinkii oo hataa maku hilmaamo oo ku mudeenaysi haqaadani meel seedaya xarun waxbarashadaa laga kumid hakay in walaalana bari onan ka shaqaysana dadkan on ku faaideen waan may weydiinin oo ka haboonta weydiiyo magaalada ee dhexdii ee magaaladiina may nagatay magaala technologydii ee rumsarka haysan umeel kastabo meelde qolkaatiirba computerkayga ka qaarsan walle kitab in suurtagal waati hanagsidii xaafadaha nagay xaafadatii teemayka dhex taale dadkatee goob ganacsi oo yar ee dhex yaala goobtay ganacsigii geesku dhikidii diyaarsidii habaysidii markaasa masigay almeelogsiiba anoo waxbarashadii ku faaidaysadii dadkan iskidiyaamkan walankooda ku faa'iday lankiiba inkoo ilaahay amashii meelo suuq inku ka hayo markaas awalahay baraayi raati dhalinyaro magaalada isuku haw haya gashabo awalahay anagdaw awalahay dukaanshi isku furdaw kuxanfadameeskahay marka dambo barnaamijkii kurogsidii farsamadii oo jirtan furi farsamadii daraagtay warqadihii sheegay in koobiyaalay ankan koobiyaalaya anaan ku xujayana beeso oo tiridii aan cadi ma wahaanisi aan aran lambarkuu miilugu qordi way tabartaayta lambarkaas iskugu shug ilaa anigu madilahay waraay beesasha mayaano saasaan ku faynaya markan bulshid mayba ku mid yahay qaabka markuu ana oo dadka waan ankuqaadilaw oo yoon wala kadeesiyaw lankin kuay meelkadaasiyaala warsideen lankiyaala siidii wala fadayeena may sameeye qaybta internetka ilxariga burjiyaha kanadi yaka ilxariga falaasha haysiga lankwalashi handijiya tartiiban siyaanin walaa kureedeen taas ma ii saacide combyutarkii ma ii saacideyni inti dukaankay sifaydan kusirma magaaladii karaabkan kuweydiisay jira anamiilu kuhir oo anamiilay ano walaaga ilaahaysi oo misaarsan barsaadkii aan kugu guulaysan marka may awoodayn oo barsaasku misaaideeyo aan ku faa'ideeyo madaan qaybto walaan ku faa'idan oo kitaabada in idaalkiisa ku kordhiyo aadad kale oo ku kordhiyo walaal waleena bahay sida telefishinka oo kala magacee telefishinyaalka laga dadka xiisaayaan sitaxi oo camal intaan hagaada geesiyadooda kan isku dhiibo hortii maalin dhaafii kuu sidii ay shubadi jirin ma ay kooyidiy ay zaaidiyay ti maalin ka sidii aan shubado kuu sidii an korerta yaa ku mid ee maybaa ku mid ee barnaamijkaas oo oo korayga ka helay idii hortii ana kaga reebashay konton dollar ana kaga reebashay lixdan dollar hadda waqti xaalan kunkeeka boqol dollar aan isticmaalay dadsi aan kaga kashan lacag hale badno ni bardaa leereed dadana u walaaliyalayna oo dangooya mashruucu aan wadina ilaah masaajid xaafada dhalinyarada gabadhana ku wacyigeli hadda xaafada dhalinyarada daardiyaarana ay ku faa'idaystaan wacyigelinta lagu soo geni anigu waa ilaahay deesti anin dartii deesti wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
iyo degmada dhammaan odayaalka saxaafadda dhallinyarada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib wakhtigoona haya dartiis ma doonayo inaan ku dheeraado gaba ahaan wixii xafladan gurdhigeeda ahaa odayaashii iyo guddoomiyaashii iyo dadkii igu horeeyaa taabtay keliya waxaan rabaa inaan gudmar aan sameeyo kadibna aan soo xiro xafladda haddii la idmo sidaad ka horeysaan hay-adda soos waxaan wada bilownay xirfadda wada shaqeynteeda sidiiba dulmarka loo sameeyey ilaa hadda la joogo ee oo aan soo xirnay qaybtii saddexaad ee kooxood walba ama loodkiiba konton ay tababaraysay runtii juhdi badana la geliyay dadkii in la fahansiiyo muhiimadda ay leedahay xirfadda iyo ugu dambeyn qofka markuu xirfadda u qaato lix bilood kadib macnaha uu ka dhalan karo iyo ahmiyadda ay lahaan karto muddo dheer kadib kooxodkii ugu horeeyey baraabu ahaa tijaabu ahaa caqabado iska jireen kooxodkii dambe isfahan guudaa jiray kan dambe runtii geb ahaan waa lagu guulaystay oo dadka fahankooda aada u dhisan xirfadda jecel macnaha ay leedahay muhiimadda ay leedahay fahansan ahayn intaasna waxaa qayb ka ahaa guddoomiyaasha xaafadda wasaaradda odayaasha iyo hay-adda juhdi weyn geliyey si looga dhigo dadkaas inay laga dhiso dhinaca maskaxda si loo dareensiiyo waxa in ayaga ay leeyihiin haddii ay bartaana macnaha ka dhalan karo oo ayaga anfacayo sida la sheegay tusaalooyinka aad aragteen ee dadka maanta oo sida ay ku qotonto halkudhiga xafladda maanta ah soo bandhigidda dadka dadyowga ama dhallinyarada kuwooda ugu guulaysiga badan ee markii la fiiday dhinaca xirfadda waxaan aragnay saddex qof hadda oo basically aan aragnay xirfadaha ay sameeyeen laakiin boqol kontonka waxaan u malanaa in intaasi in ka badan ama ka fiican ay yihiin xirfadahooda sababta xirfadda loo sameeyo qofka loogu tababarayo waxay ahayd in marka xirfaddaas ay dhammaato qofka ay ka dhigto qof nolosha uu ku jiro ay ahaato mid waarta ma rabo in maanta qofkii uu dependent ahaado dulfuul ahaado maanta beesho loo soo diro kadibna ay ka dhammaato shaxaad uu galo ama uu tuugsado ma ahan hadafka laga lahaa hadafka laga lahaa tababarka xirfadda waxay ahayd qofka in la siiyo muddo kadib inay u noqoto xirfaddaas mid ka dhigta mid waarta ciddaas ama qoyskaas ama shakhsigaas ama bulshadaas sida tusaalooyinka aan soo qaadanay wiilka la tababaray oo kombyuutarka lagu tababaro wuxuu yidhi maalin dhaaf ayaan biyo u shuban jiray waxaa ii suura gashay inaan maalmalba biyo shubto dhinacaas waxaa ka dareemi kartaa in shaksiyan qofka dhaqaale ahaan sidii hore uu dhaamo ya hadafka laga laha waxay ahayd qofka inuu si financially uu isu dhiso dhaqaale ahaan maskax ahaan isu dhiso cid ahaan isu dhiso marka waxaa u malaysaa in shaksigaas uu leeyahay nolosha hore aan ku jir nolol ka fiican aan galay iyadoo ay ii noqotay wax soo saar xirfadda aan bartay waxaa kaloo dareemaysiin qofka bartay secretary dutyka ama maareynta ama office administrationka shalay hadduu ahaa macalin ischool maanta waxaa u sahalnaatay markuu xirfadda uu batay inuu report qoro mina diyaariyo qoraal fadan sameeyo maareynta iyo maamulka uu ku ficnaado waxaa u suura gashay qofkaas in loo dalacsiyo inuu noqdo ama iskuulka ula wareego uu maamulo ka noqdo iskuulka waxaa kaloo dareemayseen shaksiga la tababaray telefoonka ama sida loo sameeyo moobeelada muddooyinka ku jiray muddooyinka uu ku jiray tababarka wuxuu ahaa qof aad ugu jilacsan aad ugu nugul xirfadda xami ula inuu barto kadibna ay u noqoto xirfaddaas mid ay hadhow wax u tarto qofka haddii xirfadda ay hami geliso uu hami u yeesho laga yaabo ninkaas dhallinyarada ah ee cunugaas yarah inay ku dhowaad labaatan qof ama soddon qof ay galaaskaas ku wada jireen laakiin uu noqday qofka keliya macalinka aaminay ee xirfaddaas markuu bartay wax soo saarkiisa performancekiisa iyo aqoontiisa ay noqotay meesha ugu sarayso taasoo keentay in lagu aamino marka muhiimadda markii lasoo koobo waxaa waaye hadafka loo sameeyey in la tababaro dhallinyarada xirfaddan lagu tababaro waxay ahayd in la abuuro jawi nabdoon dhallinyarada ay ku shaqaysan karaan ayna ku soo saari karaan waxyaabo wax ku ool u ah oona ay ka dhigayso mid noloshooda wax waarta ka dhiga marka muhiimad intaas ahayd waxaan aad ugu mahad celinaha hay-adda soos oo runtii aada nolosha shaqaysay hay-adda soos runta waxaa malaysa hay-ad aada u degan bulshada friendly la ah saaxiib la ah kaalin weyn ay ka qaadatay marka muddada aan shaqaynay saddex sano waxay ahayd jawi aad u qurux badan baan ku shaqaynaynay runtii waadna dareemayseen wada shaqaynta iyo isaaminaadda markay timaado wax soo saar ka dhalan karo waxaan soo saaray dhallinyaro aad u fiican aad u qurux badan aad u yar kadibna ay samayn karaan inay bulshada horumariyaan ay ka bilaabi karaan nolosha tooda markay ciddooda maarayaan kadibna xirfada gaarsiin kara bulshada qeybeeda kala duwan si ay u noqoto bulshadaas bulsho stable ah xasiloon degan dhaqaale ahaan ay sare u korto gebi ahaan halkaasaan kusoo koobaya maanta gudoomiyaha degmada ahna kusimaha ayaa dib noogu soo biiray wuxuuna ii ogolaaday inaan si guud ahaan usoo xiro xafladda marka runtii aad uga mahadcelinaya kasoo qaybgalkiina odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo hay-adda gebi ahaan iyo dhammaan inta igala howlgashay in xafladda maanta ay suuragal noqoto aad umahadsantiin xaflad halkaasa noogu xiran tahay hada wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
warfeyleligiin sheegay lankii walaago bog oge dareemow kuraan bahadoo nohoba aniga wadire ogolaad walaagi